doctor cabdirasaaq maxamed nagey oo kamid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay in saameyn caafimaad darro ay ka dhalatay isticmaalka daawooyinka ay isku caddeeyaan dumarka dhibaatooyinkan ayaa waxaa ka mid a maqaarka jirka oo fiiqfiiqma maqaarka oo midabkiisa kala duwanaado qofka oo xasaasiyad ka qaada taasoo horseedo cuncun gaduud jeexjeex difaaca jirka oo yaraada islamarkaana aysan u adkeysan karin qoraxda iyo nabar ka soo baxo doctor cabdirasaaq maxamed nageey ayaa raadiyo beerula uga waramay saameynta caafimaad ay leeyihiin dawooyinka isagoo haweenka ugu baaqay inay joojiyaan maadooyinkan la isticmaalo maadooyinka ugu badan hadda wadanka yaallo ee qasaska laga sameynayo waxay ka kooban yihiin stereot stereotka waxay ka leeyihiin mild moderate potent super potent kan la isticmaalo waa super potent kan ugu halista badan waaye waxaa loo yaqaanaa colobetasol propionate zero point zero five marka hore daawo kareemi aheed soddon garaam ay noogu imaataa dhakhaatiirta qoraan cudurro gooniya loo qoraa waxaa ka mamnuuca in wejiga loo loo isticmaalo meelaha laalaabiyada jirka jilcan in loo isticmaalo special wejigoo kale ka cayiilo oo cudur cushing syndrome la yirahdo ay ku dhacdo waxaa kaloo aad noogu soo badanayo specially dad badan inay noo imaadaan dumarka u badan ay dhahaan dildilaaca jirkeen nagu yaalo jirdibaax jirdibaax ama jeexjeex loo yaqaano ay dhahaan cayila noo keen laakiin cayil uusan u keeninin kan cayilka keena iyo kan ay daawooyinkan keenaan ay kala duwan yihiin qofka camo bararan uu leeyahay central obesity wax loo yaqaano in cayilku kusoo arooro qaybta dhexe marka isteelka aada ugu dhiilaa specially waxaa arki kartaan dadka isticmaalay cayilkiina ku farabatay nooca wejigaada u tahay nooca ay tahay waxay kaa caawin doontaa maxaa isticmaali doontaa marka noocaada aada ogaatid weji dhaq kuga habboon inaa isticmaashid specially habeenkii bis in la isticmaalo kareemos jarasira inaa isticmaashid habeenkii iyo kareemka qoraxda basic intaas ah qof walbo rag dumar intaasa nagala wada rabaa gabdhaha soomaaliyeed ayaa intooda badan isticmaalo dawooyin la isku qurxiyo kuwaasoo mararka qaar u horseeda inay kala kulmaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo ka dhasho dawooyinka la isku geegeeya ama loo yaqaano qasqaska